La-taliyaha ka hortagga leexashada gargaarka Hay'adda Maareynta Masiibooyinka Qaranka ee Sodma oo uu wehelinaya maamulka degmada Barawe ayaa waxay u guurgaleen xaaladaha bini'aadantinimada ee ka jirta xarooyinka barakacayaasha degmada Barawe. Ujeeddada mas'uuliyiintan ay u guurgalayeen ayaa waxay indho-indheyn ay ku sameynayeen xaaladaha ay ku sugan yihiin barakacayaasha ku nool degmada Barawe. La-taliyaha ka hortagga leexashada gargaarka Hay'adda Maareynta Masiibooyinka Qaranka ee Sodma Abdiqaadir Shariif Sheekh Quna ayaa waxa uu ka warbixiyey kormeerka ay ku tageen kaamamka barakacayaasha ee ku yaala degmada Barawe.
bil ka hore ay ahayd markii aniga iyo uu ka mid ahaa wafdi uu hogaaminaya gudoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka mudane maxamuud macali cabdulle aan halkan kormeer ku imaanay dadka kaamkan degan uu arkay gudoomiyaha xaaladda iyo wadciga ay ku sugan yihiin isla markaasna gudoomiyaha uu ballan qaaday insha allah waxa waa gurmadka ugu horeeya ee loo fidan karo waxa waa in loo fidan marka maanta waxaan u goobjoog ka nahay ee, waaxda gargaarka oo waxa waaye u timid inay fuliso ee, qaybin gargaar raashiin oo waxa waaye ugu talagashay hadda maareynta musiibooyinka soomaaliyeed iyada oo ka wakiila dowladda federaalk soomaaliya in kaamkan dadkii jooga la soo gaarsiiyo anigana anoo ka socdo waaxda ee, la socodka ama ee, ama ama kormeerka qaabka waxa waaye loo qaybinayo bini'aadmino waxaan u joogaa goobjoog ka ahay inaan inaan inaan inaan indheeyo xaaladii aan hubiyana in gargaarkii hay-addu ay soo bixisay meeshii loogu talagalay dadkii loogu talagalay la soo gaarsiin marka socdaalkeen intaas ku saabsanaa qaybihii waxa waaye uu maalinkaas uu gudoomiyuhu la kulmay haweenkii odayaashii carruurtii kulli waxa waaye dadkii kaafka aan ugu nimin maalinkaas oo sidoodana waa ugu imaanin waa la kulanay wixii fariin ah iyo dardaarana gudoomiyaha uuna soo farin insha allah iyo ballaqaadana waa waa soo gaarsiin